iyada oo maalin ka hor colaad beeleedyo ay ka soo cusboonaadeen deegaano dhacbariga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ayaa guddoomiyaha dhalinyarada magaalada dhuusamareeb shariif cumar xasan waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ay colaadahaasi u dhexeeyaan waxa uu u jeediyey dadka walaalaha ah in si deg dega loo joojiyo colaadda soo cusboonaatay isaga oo waxgaradka iyo dowladdana ugu baaqay inay kaalintooda qaataan sidoo kalena laga hortago dagaal beeleedkan anigoo ah guddoomiyaha dhallinyarada caasimadda galmudug waxaan ka xumahay kana tacsiyeynayaa colaadda ka soo cusboonaatay bariga caasimadda taasoo keentay dhimasho inta aan ognahay dadka ay sida goonida ah u taabanaysana waan uga tacsiyeynaynaa colaaddu waa sababta ugu weyn ee dibudhaca bulshadeenna waxaana naga go-an sidii lagu heli lahaa wada tashiyo is-afgarad iyo nabad sidaa daraaddeed waxaan halkan baaq uga soo jeedinaynaa odayaasha dhaqanka dhallinyarada ee, culimada iyo dhammaan waxgaradka labada beelood ee ay dhibtu dhex martay waxaana ugu baaqaynaa in laga wada shaqeeyo sida aysan dhibtu halkaas usii dhaafi lahayn waxaan codsanayaa in si deg dega loo joojiyo xasaradda lana qaado tillaab kasta oo keeni karta in nabad lagu wada noolaado waxaan ugu baaqayaa dadka ay ka go-do talada labada dhinac inay qaataan ama wada qaataan gogol lagu dhammaynayo khilaafka dabada dheeraaday ee muddada dheer soo jiray marka uu dhib dhaco waxaa laga gaaraa xal xalkuna ma ahan in dhib kale dhibkii looga jawaabo dhanka kale waxaan dowladda ugu baaqayaa sugidda amniga dadka iyo in la ilaaliyo nafta iyo maalka shacabka oo laga hortago fal kasta oo nabadgelyo darro ku keeni kara dadka aan waxba galabsan deegaano hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug gaar ahaan dhacabariga caasimadda ayaa dhowaan beelo halkaasi wada degaahi waxa ay iska dileen dad shacaba arrintaasi oo u muuqata colaad beeleed hor leh oo halkaasi kasoo cusboonaatay waxgaradka iyo guud ahaan dadka reer galmudug ayaana si weyn uga xun colaadan oo baaqyo kala duwan u jeedinaya beelaha si mar kale aanay colaadi u dhicin dad shacabahna aanay halkaasi ugu geeriyoon